إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay heshiiskii uu xasan sheekh itoobiya uu oggolaaday badda soomaaliya kaasoo ay ku tilmaantay inuusan waxba uga duwanayn kii muuse biixi ku saxiixay adis ababa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaallo ku qaaday saldhigyo ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobollada gedo iyo bakool gaari xamuul ah ayaa ku xakamo goostay mootobajaaj maraysay mid ka mid ah waddooyinka magaalada muqdisho maamulka jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaal ay maalintii shalay kula wareegeen deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose dowladda federaalka ayaa war la yaab leh ka soo saartay dagaalkii ciidamadeeda looga saaray deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay heshiiskii uu xasan sheekh itoobiya uu oggolaaday badda soomaaliya kaasoo ay ku tilmaantay inuusan waxba uga duwanayn kii muuse biixi ku saxiixay adis ababa faahfaahinta warkaasi waxaa la diyaara oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena maxamed daahir xilli dalka turkiga uu ka dhacay shir dhexmaray madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya xasan sheekh maxamuud iyo abiye axmed etoobiyana ay ku heshay laba qodob oo ay ka doonaysay shirkaasi oo kale ahaa in bad ay hesho ciidankeedana ay sii joogaan soomaaliya ayaa kulankaasi iyo waxa ka soo baxay waxaa si adag sida la filayay kaga hadlay oo kaga hor yimid xarakada shabaabulmujaahidiin oo ah quwadda keliya ee diidi karta wax kasta oo ka dhan ah diinta dalka iyo dadka soomaaliyeed war-saxaafadeedka oo ciwaan looga dhigay difaaca diinta iyo dalka waa waajib sharci ah ayaa si deg deg ah uga soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab saacado un kadib markii magaalada ankara ee dalka turkiga uu heshiis ku dhex maray xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ugu horeyn waxaa lagu caddeeyey mowqifka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku aadan heshiiskaasi waxaana lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay si adag u diidaysaa heshiiska xaaraanta ah ee ay maamulka riddada ah ee xasan gurguurta iyo dowladda xabashida xalay ku saxiixdeen magaalada ankara ah ee ay soo abaabushay dowladda turkiga war-saxaafadeedka oo markhaati gashanaya heshiiskaasi ayaa mar kale waxaa lagu yidhi sida ku cad qodobada heshiiska maamulka riddada ah ee uu hogaamiyo xasan gurguurte wuxuu xabashida u oggolaaday inay qaadato qaybo ka mid ah xeebaha soomaaliya wuxuuna oggolaansho siiyey ciidamada xabashida ee gumaysiga u jooga soomaaliya xasuuqana kula kacaya shacabka soomaaliyeed ilaa iyo maantana ciidamo ku soo daabu'aya dalka si ay u qabsadaan deegaano hor leh war-saxaafadeedkan uu baahiyey maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa intaasi kadib waxa ay xarakadu far waaweyn ku sheegtay in ay dadka soomaaliyeed u caddaynayso in heshiiskaasi lagu kala saxiixday ankara ah uusan waxba ka duwanayn midkii lagu saxiixday adis ababa ee dhex maray abiye axmed iyo muuse biixi hadafka uu xasan gurgurta heshiiskana ku xaqiijiyey uu yahay keliya doodii uu fagaarayaasha la taagnaa muddada sanadka ah ay ahayd in isaga lasoo marsiiyo qandaraaska lagu bixinayo badda soomaaliya intaasi kadib waxaa bayaanka lagu adkeeyey mowqifka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku aadan heshiiska halista ah waxaana lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay mar kale ku celinaysaa go'aankeedii ahaa in aysan marnaba aqbali doonin heshiisyada xaaraanta ah ay maamulada riddada u saxiixaan dowladaha cadowga ah gaar ahaan xabashida etoobiya oo horay gumaysi ugu haysatay dhul soomaaliyeed haddana u soo diyaargarowda inay ku darsato inta dhiman oo ay baddeenu ku jirto ugu dambayntii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadka muslimka ah ee soomaaliyeed ugu baaqday inay fadhiga ka kacaan kuna baraarugaan heerka ay gaarsiisan yihiin hagardaabooyinka uu cadowgooda u maleegayo war-saxaafadeedku wuxuu qaybaha damba diray baaq si gaar ah ugu socda dhallinyarada waxaanu si gaar ah dhallinyarada muslimiinta ah ee soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay kaalintooda qaataan ayna gutaan waajibka sharciga ah ee ka saaran difaaca diintooda dalkooda iyo dadkooda waxaana lagu soo gebagabeeyey dhambaalkan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay balan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay giiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteeda ay allah keliya u sugnaanayso allah wuxuu yidhi cizada waxa ay u sugnaatay allah rasuulkiisa iyo mu'miniinta munaafiqiintuna waxba ma oga ciidamada xarakada mujaahidiyiinta al-shabaab ayaa dagaallo ku qaaday saldhigyo ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolada gedo iyo bakool warkaasi waxaa halkan ka soo jeedinaya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday xeryaha ciidamada dowladda xabashida ethoobiya ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolada ah bakool iyo gedo rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal toosa ku qaadeen xerada ciidamada xabashida ethoobiya ay ku leeyihiin degmada xudur isla bakool xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta ciidamada xabashida ethoobiya ay ku leeyihiin degmada waajid dhanka gobolka gadana xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerareen ciidamada xabashida ethoobiya ee ku sugan garoonka degmada baardheere ee gobolka gedo gaari xamuul ah ayaa ku xakamo goostay mootobajaaj maraysay mid ka mid ah wadooyinka magaalada muqdisho waxaa inoo faahfaahinaya mubaarak cumar gaarigan xamuulkaha oo noociisu hadhayno islamarkaana sidii biro shub ah ayaa waxa uu ku fariin goostay mootobajaaj oo ay dad saarnaayeen taas oo maraysa isgoyska boondheere ee magaalada muqdisho inta la xaqiijiyey mootada uu gaarigii jiray ayaa waxaa ku dhaawacmay mid ka mid ah rakaabkii saarnaa iyo darawalkii mootada kaxeynayey sidoo kale waxaa intaa dheer oo uu dhaawac ka soo gaaray mid ka mid ah shaqaalihii gaadiidka xamuulka ah qaar ka mid a dadkii goobjoogyaasha ah oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey siday wax u dhaceen iyo wixii indhahood ay qabteen dhawo gaarigaan marka hore waxaan aniga aan daba socday bajaaduu ku dhacay gaariga fariin oo goostay fariinka marka uu goostay bajaaduu kusoo dhuftay bajaad marka kusoo dhuftay halkaas markuu soo maraayo waddaduu ku celiyey dad kale dad badanoo ka badbaadiyey kadib haddana waxaa dhacday gaariga inuu ninkaa celi waayey oo fariinka goostay aniga bajaadleyaan nahay aniga bajaadaan wataa baabuurka markuu ku dhufanaya bajaadda kale oo iga dambaysay wax yaraan isku jirna ilaahay iga bixiyey aad iyo aad dareen waxaa arkay ilixumo oo weliday aa arkin saddex qofood oo ku dhaawacantay hal wiil waa ku dhintay marxuun oo dalabalkin oo ka badbaadoo booda marka baabuurtaan saaka mooto sikin oo ku badbaada mooto ku jilicsata hataa ilaaha ka ceemiye daawadaa ka mid aanigii gadmalaamile inta mara sisaa wadada uma roobaan sikinkii u badbaada marka muddooyinkii dambe waxaa magaalada muqdisho ku soo badanayay shilalka ceenkan ah kuwaas oo geysanaya khasaarooyin isugu jira dhimisho iyo dhaawac maamulka la baxay jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaallo ay maalintii shalay kula wareegeen deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose tafaasiisha warkaasi waxaa halkan ka soo jeedinaya waryaheena cabdulkhaaliq macalin cabdiweli maamulka la magacbaxay jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaal ay maalintii shalay kula wareegeen deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose shir jaraa-id oo uu qabtay wasiirka warfaafinta ee maamulka la magacbaxay jubbaland aadan axmed xaaji ayaa waxa uu ku faahfaahiyey dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka raaskambooni waxa uu tilmaamay in deegaanka ay si buuxda ula wareegeen ciidankooda lagana saaray kuwii ay dowladda federaalka kusoo daabushay halkaas askar badan ayuu tilmaamay inay isa soo dhiibeen qaar dhaawacyo ahna ay gacanta ku dhigeen isagoo intaa ku daray in ay maxkamadeen doonaan ciddii lagu helo inay dhac iyo dembiyo kale u geysteen deegaanka mas-uuliyadda wixii shalay ka dhacay ayuu dusha ka saaray xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka iyo saraakiishii hogaaminaysay ciidankii shalay lagu soo afjaray raaskambooni maamulka jubbaland waxa uu kaloo sheegay in ay ciidamo badan ay gacanta ku dhigeen iyaga oo dagaalamaya waa sida ay hadalka u dhigeene wuxuu kusoo gabagaboobay ugu dambeyntii gabaldhicii ayay magaalada raaskambooni si toos ah oo yay gacanta dowladda jubbaland dhammaan ugu soo wareegtay dagaalkan in badan baan anagu yaan ka dignay runtii ciidamo badan ayaa isu soo dhiibay oo gacanteena ku jira mas-uuliyaddiisa waxaa iskale saraakiishii soo mareen habaabisay iyo madaxdii khaladkaas gashay ayaa iskale madax xun ayaa adeegsatay annagu askarigaa lasoo qabtay ciddii si gaara dembi u gashay ninkii guri galay ee bililaqaystay ninkii naa kufsaday ninkii xoolo dadweyne dhacay dembiga u galay ee gaarka ahaa sharciga u ogol taas dowladdaa kula xisaabtamaysa mas-uuliyaddii dagaalkaas dowladda federaalka soomaaliya ee madaxweyne xasan sheekh uu hogaamiyo ayaa iskale wax kasta oo khasaare naf iyo maal meeshaa ka dhacay mas-uuliyaddeeda madaxweyne xasan sheekh ayaa iskale xasan sheekh oo adeegsaday diyaaradaha daroonka ayaa ciidamadiisa laga soo afjaray raaskambooni iyagoona jeediyey hadal ay la yaabeen dadweynaha hanjabaadii oo uu jeediyey maalmihii lasoo dhaafay waxa uu maanta u rogay dhinac kale isagoona dagaalka bilaabay dhanka kalena ciidamadiisa ku daabulay raaskamboni waxa uu maanta afka furtay in uu ciidamadiisa kala soo baxay furmaha dagaalka axmed madoobana uu ku eedeeyey in uu labada ciidan isku baabi'inayo xasan sheikh inta aan ciidankiisa lagu soo jebin dagaalka waxa uu hanjabaad kulul u diray ciidanka axmed madoobe haddana maanta waa isaga oo dhan kale isku rogay si kastaba ha ahaatee maamulka la magacbaxay jubbaland ayaa hadda si buuxda gacanta uga haya deegaanka raaskambooni ilaa haddana lama sheegin dagaal kale oo halkaasi ka dhacay halka warkanu idinkaga imaanayo waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan dowladda federaalka ayaa war la yaab leh ka soo saartay dagaalkii ciidankeeda looga saaray deegaanka raaskamboni ee gobolka jubbada hoose warkan waxaa sii ambaqaadaya wariyaheena farxaan cali tan iyo maalintii shalay markii ugu horraysay dowladda federaalka ayaa war rasmi ah ka soo saartay dagaalkii ciidankeeda looga saaray deegaanka raskamboni ee gobolka jubbada hoose dowladda federaalka ayaa qirtay in lagala wareegay gacankuhaynta raskamboni iyadoo taa beddelkeeda sheegtay in ciidankeeda ay halkaasi uga saartay si uusan dhiig u daadan hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland axmed madoobena ku eedaysay inuu isku baabi'inayo labada ciidan war-saxaafadeedka ayaa waxaa kaloo lagu xusay in ciidamada uu soo weeraray axmed madoobe ay ahaayeen ciidan halkaas loo geeyey in ay kala wareegaan saldhigyo ay dhowaan ka baxeen ciidamada admis sidoo kalena isku diyaarinayay howlgallo ka dhan ah al-shabaab haddaba hadalkan isbaraambarka ah ayaa gebi ahaanba ka soo horjeeda hanjabaaddii maalmihii lasoo dhaafay ay jeedinaysay dowladda federaalka ee ahaa inay axmed madoobe dagaal ku qaadayso dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna xilligan waa naga intaa